الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحديث الرابع والأربعون بعد المئتين رواه البخاري ومسلم عن عروة بن زبير بخاري مسلم waxay ka wariyeen curwata bni zubayr curwa ibnu zubayr waa taabici kunyadiisa waxaa la yidhaahdaa abu cabdillaah curwatu bnu zubayr ibnu cawaam weeye curwatu bnu zubayr ibni cawaam ibni khuwaylid ibni asad alqurashi imaam ma'muun aho caalim aho faqiiha ayuu ahaa fuqahaau sabca ayuu ka mid yahay toddobada faqiih oo la yidhaha fuqahaau sabca oo taabciyaalkaa mid ka mida weeye ee magaalada madiine ka fadwoo jiray nin saalix ah oo taqwo badan soom badan salaatuleyl badan qur-aan akhris badan fitantana aan gelin ayuu ahaa waa la imtixaanay lugaa xanuunsatay kadibna waa laga gooyey waana sabray ilaahay wuxuu iskugu daray sharaftan nuucyaalkeeda kala duwan rasuulka sala allahu calayh wasalama xidid ay yihiinoo habaryartiis ayaa sawjadii nabiga ah caa-isha bintu abibakar isidiiq waa habaryartiis maxaa yeele asaga waxaa dhashay asmaa bintu abibakar isidiiq marka nabiga sidaasay xidid ku yihiin oo sharaftiisi uu wax uga helay asidiiqu alakbar abubakar usidiiqna waa awowgiis hooyadiis dhalay oo waxaa dhashay asmaa bintu abibakar isidiiq ayeydiis xagga aabbahaana waa safiya camatu nebiyi sala allahu calayh wasalam nebiga eeddadii safiya ayaa aabbihiis ayaa aabbihiis dhashay aabbihiis eeddo waxaa u ah khadiija binti khuwaylid zawjadii nabiga sala allahu calayh wasalam khadiija binti khuwaylidna waa aabbihiis eeddadeed aabbihiis eeddadiis wey oo aabbihiis waxaa la idhahdaa zubayr ibnu cawaam ibnu khuwaylid khadiijana waa khadiija bintu khuwaylid aabbihiisna waa zubayr ibnu cawaam xawaariyu rasuulillaahi salى اllahu calayh wasalam wa axadu اlcasharati اlmubashariina biاljanna xawaarigii rasuulka weeye waana axadu casharati اlmubashariina biاljanna sharafta nuucyaalkeedoo dhama alla iskugu daca saadaadkii taabiciyaalka ayuu ka mid ahaa wuxuu dhintay sanadii la dhihi jiray sanatulfuqahaa oo fuqahadu badan ay dhinteen sagaashan iyo afartii isagoo sooman ayuu dhintay sanatulfuqahaa sanadii la dhihi jiro fuqahada badan ay dhinteen sagaashan iyo afartii hijiriyada isagoo sooman ayuu dhintay ilaahay raadi ha ka noqdo curwata bni zubayr waa taabici bukhaariga muslim waxay ka wariyeen can curwata bni zubayr qaala inuu yidhi su-ila waa la weydiiyey usaamatu bnu zayd usaamat bnu zayd oo tarjamadiisaan soo marnay may waa noo imaan doonta usaamat bnu zayd sooma aanaan marin xadiidka laba boqol sagaashan iyo sagaalay noogu imaan doontaa insha allahu tarjamadiisu laba boqol sagaashan iyo sagaal ayay tarjamadiisu noogu ma noogu imaan doontaa usaamat bnu zayd su-ila waa la weydiiyey usaamat bnu zayd saxaabiga la yidhaah walxaal ana aniga jaalisun aan fadhiyo kayfa sidee buu kaana rasuululahi rasuulka ilaahay ahaa sala allahu calayhi wasalam yasiiru mid u socda xiina waqtiga dafaca uu carafo ka dhaqaaqo qaala usaama wuxuu yidhi kaana nabigu wuxuu ahaa yasiiru mid socda alcanaqa degdeg tartiib ay ku jirto waana degdega tartiibna waa ku jirta oo dadka jirima faidaa wajada markuu helo fajwatan meel waasaca nasa waa degdegi jiray markaas alcanaqu imbisaatu sayr canaqa waxaa la ydhaha socodka fidsan oo lugtu fidsan tahay wanasu fowqa daalika naskuna waa socod intaas ka dheer oo intaas xoogaa ka badan nabiga salى اllahu calayh wasalam xajatulwadaac sanadii tobnaad ee hijriyada markii qoraxdu ay dhacday maalinkii carafa su u taagnaa qoraxdu markay dhacday maqribka isagoon tukanu dhaqaaquu musdelifo aada dib uu u dhigay maqribkii wuxuu rabaa inuu ku jamciyo ku daro ceshaha jamcu taakhiir waana sidaas sida sunnadu ay tahay hasha uu nabigu saarnaa sala اllahu calayh wasalam wuxuu gadaal ka saaroo fan saarnaa usaamat bnu zayd hashuu nabiga la saarnaa sidaas macnaheedu waxay tahay asagaa ugu aqoon badan qaabkii nabigu u socday salafka fiiriya waxay ku dadaalayaan nabiga dhaqdhaqaaqiisa iyo xasilkiisaba inay ogaadaan si ay wax walba nabiga uga daydaan markaasay waxay weydiinayaan nabigu markuu carafo ka dhaqaaqayoo socday qaabkee u socda fiiri ma dadaalayey ma tartiib u socda fiiri intaas nabigaa laga qaadana ma u malaynaydaa masalo weyn inay luuntay dhaqdhaqaaqka xataa qaabka u saanqaaday u socday ayay weydiinayeen qaabku nabigu u socday wax yar iyo wax weynoo diinta ka mida kama lagama tegin salafku siday ugu dadaalayaan wax walba inay nebi maxamed uga daydaan saxaabadii taabiciyaalka su-ila waa la weydiiyey usaamatu bnu zayd walxaal ana aniga jaalisun aan la fadhiyo waxaydha culummadu haddii nin culummaa masale la weydiiyo ama xadiid adigu ma weydiin adiga kuu sheegmaa qofkaasuu sheega laakiin waa maqle hadha waa ka wari kartaa waa sida hadda curwa xadiidka ku warina waa sidaa asagu ma weydiin asagana lama hadlayn usaama markuu sheegayo laakiin wuu maqlay khalaas waa maqlay saas xadiiska waa lagu wariya taasna waxay ka mid tahay fawaa'idda saalixiinta iyo culummada lala fadhiista ay leedahay qofka saalixa ahlucilmiga ahlutaqwada haddaad la fadhiisato marna ku khasaarima isagoo la fadhiya masale la weydiiyey cilmiyuu ka qaatay kayfa sideebuu kaana ahaa rasuululahi rasuulka ilaahay sala اllahu calayh wasalama yasiiru mid u socda xiina waqtigii dafaca uu ka dhaqaaqay min carafa wey carafo markuu ka dhaqaaqay qaabkee u socday qaala usaama wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa yasiiru mid socda alcanaqa dadaal tartiibna ay ku jirto waana dadaalahu waa degdegaa dadkana ku tumama inuu dadka jiiro lama rabo haddii aad tartiib kaliya u socoto dadkii waa isku xirmayaan oo meel bannaanood lugta leegi karto aad ka daahdo haddaad isi sii daydana dadka kaa horeeyaad ku tumanay marka dadaal oo tartiibna ku jirto oo xoogaa lugtu fidsanta ku socda tilaabtu waa kala baxsanta waa socda faidaa wajada markuu helo fajwatan meel waasaca oo bannaanna nasa waa degdegay markaas si uu dadka dambe hadda ay u helaan meelay maraan oo dadka dambe fursad loo siiyo markuu meel bannaan helo waa degdega marka kalena dadaal oo tartiibu ku jirto oo uu is-ilaalin ku jirto uu dadaalaya alcanaqu imbisaadu sayr canaq waxaa la idhaha socodka fidsanoo lugtu fidsanta wanasu fowqa daalika naskuna waa socod intaas ka badan wey socod intaas ka badan wey sidaas markaa waxay ku tusaydaa in qaabka hadda oo loo dhaqaaqo inaysan sunnada ahayn dadka hadda baabuurta kuwada waa iska qayliyayaan waa ordaayaan hadday meel yar markay meel waayaan waa iska istaagayaanba waa isku dhibay marka waa inaan dadka lagu tuman meel waasaca oo haddaad aragtana dadka kaa dhameeya fursad siyoo kala fur waddada waa inaad furto alxadiiu alkhaamis walarbacuun bacda almiatayn xadiiska laba boqol afartan iyo shan rawaahu lbukhaariyu wa muslim can cabdilaahi bni camrin cabdilaahi bni camr bni caas weeye radia allahu canhuma meeshaas nusqooyinka gobola qalda oo waxay ka dhigaan cabdullaahi bni cumar ibn اlkhadaab xaafid ibn xajar waa baraaruna fadxiga wuxuu leeya waa cabdullahi bni camar ibnu caas sida dariiqada kale bukhaari soo saaray ku sugan nusqooyinka cumdaha wuxuu leeya waxaa ku dhacay gobol ka mid ah cali bnu daqiiqulciidna uu sharxay kadibna dad ku sii raaceen inuu yahay cabdullahi bnu cumar ibnu khadaab ibnulmulaqinkuna sidoo kale uu baraarujinaa wuxuu leeyahay xadiidkan saxiixaynkuu ku sugan yahay min dariiqi cabdillahi bni camr ibni caas lafdigana bukhaarigaa leh sheekh taqiyudiinaa ku sheegay sharxiisa min dariiqi cabdillaahi bni cumar ibnu cabaarna waa ku raacay faakii waa ku raacay qayrkood waa ku raaceen wa huwa qalad qaladkaas weeye sawaabkuna waa sidaas aan soo hormarinnay a'immadii axaadiista bukhaari muslim isku waafaqeen sheegay xumaydi ma sheegin cabdulxaqna ma sheegin sida saxda aho xadiidkan waa xadiid uu wariyey cabdullaahi bni camar ibni caas ma ahan cabdullahi bni cumar ibni khadaab anna rasuulalahi rasuulka ilaahay sala اllahu calayh wasalama waqafa waa istaagay fii xajati اlwadaac waxay ahayd maalinta yowmu naxri waa maalinta ciidda ah waa yowmu اlxaji اlakbar acmaasha ugu badan oo xajka maalinka la sameeyo weeye oo jamratulcaqaba la tuurto oo xoolaha la qalo oo madaxa la xirto ama la gaabsado oo dawaaful ifaadaha la sameeyo oo qofkii sacyi lagu lahaana sacyigii sameeyo shan camala la sameeyaa shantuna sidaasay u kala horeeyaan waxaa ugu horeeya mar haddii waagu baryo musdelifo salaada subax lagu tukado shaqo la qabto marka waagu baryo waxaa ugu horeeya salaadaas iyo ducadeeda oo musdelifo iyadu ay tahay marka laga gudbo oo mino la tago dhagaxa oo la tuuro hal meelaana lagu tuura maalinka tobnaad saddex maaha jamratulcaqabaa lagu tuuraa jamradu waa meesha dhagaxa lagu tuuro buur maaha meesha dhagaxa lagu tuuro wey meesha dhagaxa lagu tuuro wey dhagaxana nebi ibraahim calayhi salaam wiilkiisa markuu rabay inuu gowraco ayaa shaydaan waswaasinta uu toddoba dhagax ku tuuray marka arrintiiaa lasoo xasuusanaa ilaahay baana lagu xusaya waa uu ka dhunto saddexda meeloodba mid walba shaydaanu ku arkuu toddoba dhagax kula tuuray saddexda meeloodba isagoo doonaya inuu waswaasiyo marka saddex mid walba toddoba dhagaxuu ku tuuray marka wanaaggaas nabi ibraahim waa lasoo xasuusan ilaahay xuskiis oo ilaahay lagu xusayaana loo tuurin shaydaan hadda meesha inuu joogo oo lagu og yahay maaha waxa loo tuura ee waa liiqaamati dikrillaah ilaahay xuskiisaa la ooga marka maalinkaas waxaa ugu horeeya oo la qabto waa jamratulcaqaba keligeed toddoba dhagax in lagu tuuro waa koow labo neefkii in la qalo hadyiga ahaa waa sida u kala horrayda acmaasha saddex madaxa in la xiidho ama la gaabiyo afar dawaafulifaada in la sameeyo shan sacyigii ka dambeeyey in la sameeyo qofkii awal aan horay u soo sacyin oo waxaa dhici karaa qofka hadduu ahaa qaarin ama uu ahaa ifraad mid soo xirtay qaarinu ahaa ama mufriduu ahaayo ifraad xaj keliyuu soo xirtay ama xaja cumruu soo xirtay markii koobaaduu yimid dawaafulquduumuu dawaafay sacyigiyuu sameeyey kadibuu carafo aaday isagoo sidii xajka uu xidhan yahay qofkaas sacyi dambe lagama rabo ilaa hore u sacyiyey laakiin qofka sacyiga laga rabaa qofkii aan awal sacyi samayn sida dadka mutamaticiintaahoo dhan ayaga sacyiga laga rabaa ee awal inta cumro xirtay ka xalaaloobay dhammaan ayaga waxaa laga rabaa sacyi dadka kalena haddaysan awal sacyi horay u samayn waa laga rabaa qofka qaarinka iyo midka ifraadka xidhan marka shanta camal saasay u kala horaydaa sidaasay u kala horaydaa waa sida nabigu u sameeyey sala allahu calayh wasalam sidaasaana fadli badan in loo sameeyo laakiin qofkii kala hormariya waa ansax qofkii si kale u sameeya oo shanta camal si kale isku dabamarsiiya waa ansax sidii fadliga badneed iyay noqon laakiin waa ansax xadiiskaanaa noo sheega nabiga sala allahu calay wasalam markaa dadaalka iyo ummaddan musxiga iyo dadaalka u hayo wuxuu is wuxuu istaagay isagoo heshiisa saaran meesha jamratulcaqaba agteeda ah dadku si ay masaa'ilka u weydiiyaan ilaa dadkaasoo dhan asagaay ka qaadanayaan acmaashee anna rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam waqafa waa istaagay fii xajati اlwadaac fajacaluu dadkii waxay gudagaleen yas'aluunahu nabiga inay weydiiyaan markaa qofku daabadiisa isagoo saaran su-aashaa la weydiin karaa waana jawaabi karaa waana sidaas maalmahaas acmaasha xajka la samaynaa sidaasaa sunnada nabigaa istaagi jira oo jawaabi jiray kadibna abubakar kadibna cumar kadibna cumaan kadibna cali ilaa yowm اlqiyaama waxaa la rabaa madaxda muslimiintu inay masaa'ilka iyagu ka jawaabaan ilaa madax waxaa noqda qofka dadka ugu cilmiga badan waa inay inta meesha istaagaan masaa'ilka fadwoodaan haddaysan ehel u ahayn oo musiiba muslimiinta ku dhacdo sida hadda ay yihiin oo kale waxaa la rabaa dad caalimiina inay meesha fariisiyaan haday muslimiintii musiiba ku dhacdo sida ay hadda yihiin oo dad caamahu ay madax u noqdaan oon masaa'ilka iyagu ka jawaabi karin oo sifadii sharciga aheedba aan lahayn waxaa la rabaa inay soo magacaabaan dad caalimiin ah oo ka jawaaba alxamdulilah midaasaana hadda la helaa waxaa dhici karta meel cidla adoo mara inaad aragto nin caalimahoo shabaq inta lasin dadku si aysan u jiirin shabaqaa la samaynaa nin caalimaa la dhex fadhiisina saad u socoto waddada sheekh masalelei sheekh saas wey waa socee haddana shabaq kale midaa dhex fadhi meel kastoo mino ka mid ah meel kasta oo mino ka mid ah waxa weeye nin caalimahood wax weydiida masaajidda mimbarkana midaa ka jawaaba albaabkana midaa ku jira albaabkaas kale midaa fadhiya marka sidaas in la helo wey waqafa waa istaagay fii xajati اlwadaac fajacaluu dadkii waxay gudagaleen yas'aluunahu inay weydiiyaan nabiga salى اllahu calayh wasalam faqaala rajulu ninaa wuxuu yidhi lam ashcur anigu ma dareynin waxaa la ihahdaa taqdiim اlcudr cudurdaarkiiyuu hormarina cudurdaar ayuu hormarsanaa waana sixda saxda qofka marka wax ka qaldamaa oo uu rabo inuu masalada weydiiyo cudurdaarka waa inuu hormariya wuxuu yidhi ma aanan dareemin oo mas'alada ma aanan fahmin saasaan u qalday ee iigallah rasuulka allow waa taqdiim alcudur lam ashcur ma aanan dareemin fa xalaqtu waan xiirtay madaxii qabla an adbaxa intaana neefkii qalin maxaa la rabay dhagaxa tuur koow neefka qal kadibna madaxa xiir saasaa la rabay madax xiiriddaa dambeyday neefkaa horreeyey fa naxartu waa qalayu fa xalaqtu waa xiirtayaan raba fa xalaqtu waan xiiray qabla an adbaxa intaana neefkiiba qalin neefka inuu qalaana la rabay oo xiirashadu ay tahay camalka saddexaad qaala nabi wuxuu uhi idbaxa daqal walaa xaraja dhibna male wax dembiya korkaaga maaha marka taas waxay tustay tartiibtu waa sida fadliga badan ee sidaanuna waa ansaxayda fiiri tanuna waa ansaxayda wa jaa'a aakaaru mid kalaa yimid wa qaala wuxuu yidhi lam ashcur ma dareemin oqoon uma lahayn waa iga qaldanta ma aanan dareemin fanaxartu waa qalay qabla an armiya intaana dhagaxiiba tuurin waxaana la rabay dhagaxa tuur neefka qal madaxa xiir dawaafka aad saasay kale ahayd marka wuxuu yidhi neefkiianba ka bilaabo meeshii la rabay dhagax in laga bilaabo neefkiian qalay qaala nabi wuxuu yidhi irmi hadda dhagaxii tuur walaa xaraja wax dembiya calayka korkaaga ma ahaan famaa su'ila lama weydiin yowmaidin maalinkaas can shay-in shay shaygoo qudima la hormariyey walaa uqira mid dib loo dhigay ilaa qaala nabigu wuxuu yidhi ifcal samee walaa xaraja dembina male shantii camal oo aan nidhi waxaa u horeeya waxaa u horeeya ramyiga ramyu jamrat اlcaqaba waxaa ku xiga adab waxaa ku xiga xalqi ama qas waxaa ku xiga dawaafu lifaad dawaafka iyo asaga sacyigu waa isla socdaan qofkii laga rabee hal mar afartaas weliba weeye acmaasha taqdiimka iyo ta'khiirka aan hal mar nabiguusan qofna dhihin dembi aad gasho afartaas weeye afartaas wey isagu sacyigu mar walba inuu dawaafka ka dambeeyo waa laazim isaga khiyaar lama laha lama hormarin karo qofkii dawaaf lagu leeyahay waa inuu ka dambeeyo qofkii sacyi lagu leeyahy wa inuu dawaafka ka dambeeyo marka maalinkaas culummadu waxay yidhaahdeen maadaama nabigu shay kastoo la weydiiyo uu dhahay afartaba ifcal walaa xarag waxay tusaydaa afartan shay sida ugu fiican waa in tartiibkaas loo kala hormariya laakiin qofkii si kale u kala hormariya waa ansax saasay yidhahdeen culammada muslimiinta waxay taasuna ku tusaydaa diinka islaamka fudaydkiisa الحديث السادس والأربعون بعد المئتين رواه البخاري ومسلم بخاري مسلم كوريا عن عبد الرحمن بن يزيد النقعي عبد الرحمن بن يزيد النقعي كيدي سوى على أبو بكر الكوفي أبو بكر الكوفي عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النقعي وأسود بن يزيد النقعي ولا الكسوي marka waa taabici aimadii taabiciyaalku ka mid ahaa dhimashadiisa laba qowlee ku jirta toddobaatan iyo saddexuu dhintay iyo siddeetan iyo saddexdiiuu dhintay can cabdiraxmaan ibni yaziid annaqaci annahu cabdiraxmaan xaja waa xajiyey maca bni mascuudin maca bni mascuudin cabdullaahi ibni mascuudla jirkiisa saxaabada nabiga sala allahu calayh wasalam markuu soo xajinaayey qof kasta oo saxaabada ka mid a rag iyo dumar qofkii awooda inuu la xajiyuu go-aansan saas darteeda xajka dadkii iskugu yimid nabiga weligiis iskuguma imaan meel nabigu joogo sala allahu calayh wasalam bacda nebiyina waxay la xaji jireen dadku abubakar cumar cuhmaan cali iyo saxaabadii kale sidaa markaa wanaagga badan waxay tahay qofka xajinaya waa inuu hadduusan asagu qof caalim ah oo horay u xajiyey uusan ahayn waa inuu qof culummaa raaca haddii kale adoo dadaalay xoolihii baaxshay xooggii baaxshay dhib badan maray waxaa dhacda inaad la soo laabato khasaara oo aan waxba kuu ansixin marka imaamkan wuxuu yidhi waxaan la xajiyey cabdillaahi bn mascuud fara'aa wuu arkay cabdiraxmaan hu cabdullaahi bn mascuud yarmi xaalo uu tuurayo aljamrata alcaqaba meesha la yidhaha jamratu alcaqaba saddexda meeloodoo dhagaxa lagu tuuro midda dhanka maka u xirta wey saddex meeloodaa dhagaxa lagu tuuraa magaalada maka midda xaggeeda xigtaa la yidhaha jamratu alcaqaba middaas isagoo tuuraayuu marka arkay waa fiirina marka ficilkiisa saxaabigan saxaabigaasuu fiirsana fa ra'aa cabdiraxmaan wuu arkay hu ibna mascuud yarmi xaalu tuurayo aljamrata alkubraa jamrata alkubraa iyo jamrat alcaqaba waa isku mid bisabci xasayaatin toddoba dhagax oo qaruuraxa marka dhagxaanta la tuurayo dhagxaan waaweyn maaha kabna maaha dadka gabalkabay tuura xaggu inta istaago waa gariiraya asaga dhan waa cabsada markaasuu tuura inuu naclad ku dara marko nacala kugu yaalyaro iska tagaa dhacdo waxna kama ansixin maxaa yeelay naclad lama raba dikri allahu akbaraba la rabaa xayta nacal allahu akbarna laga rabaa meesha meesha ilaaha lagu xusaya meel oo shaydaan iyo midna adigu uma jeedid shaydaan tuurna laguma dhihin nebi ibraahima shaydaan tuurayana leyi laakiin annaga waxaa nabiguna yidhi waxaa dhagaxa loo tuura ilaahay dikrigiisa ilaahay baa lagu xusaa marka dhagxaanta la tuuraa dhagxaan oo digirta waaweyn la eg eg wey digirta midda waaweyn oo beebasheega soomaalida qaar yidhaahdaan hoogaa balballaan waaweyn middaas dhagxaan la eg eg wey haa middaas dhagxaan la eg eg wey digirtaasoo kale dhagxaan la eg eg waxaana la rabaa toddobada midba mar la tuuro marka la tuurayana allahu akbar la yidhaahdo gacanta bidixaa lagu qabsadaa xabad midigtaa lagu qabaa xabadka la tuurayo allaahu akbar kan kala haddana la soo qabanaa gacanta midigtaa lagu soo qabanaa allaahu akbar tan kale haddii hal mar aad tuurto toddobada waa hal mid hal midaa lagu tirina lixa lagaa rabo ma ka ansaxay toddoba oo midba mar yahay oo gacanta dadka gabalinta meesha tagaanay godka iskaga ridaan ma ansaxayda dadku rid ansax maaha tuuridaa la rabaa tuurid ta ula dhowaato tartiib u tuur allaahu akbar allaahu akbar tuur gacanta kor ula qaad dhagxaantuna nuucaas waa inay tahay wax waaweyn waa inaysan ahayn wax yaryaro beriis camalna waa inaysan ahayn fa ra'aa wuu arkay cabdiraxmaan hu ibna mascuud yarmi xaalu tuurayo aljamrata alkubraa waa jamrat alcaqaba bisabci xasayaatin toddoba dhagaxoo qaruuraxa yaryar ah fa jacala marka qaabka ugu fadliga badan waa kana marka la tuurayo gacantaas bidixdaa kacbada xaggeeda lagu aadiya markaa dawaafaydo kacbado kay kaa xigtaa bidixday kaa xigtaa weligaa markaa dawaafaydo hadday midig aad marido dawaafku eberu noqona in alla intaad socoto kacbadu gacanta bidixdaa kaa xigta marka la dawaafayo saasaa loo dawaafa daad saas u dawaafto everwa laakiin wax u dawaafo lama arko dadkaadba isku dhacayda alxamdulilah wax qalda taas lama arko marka fiiriya gacanta bidixdaa kacbada xaggeedaad marineen gacanta midigtaana mina iyo musdelifo iyo halkaa horaadu ka soo baxdo wejigaagana meesha dhagax lagu tuuraaye sidaasaa nabigu u tuuray sala allahu alay slm sida feecan waa la ogaadaa waana lagu dadaalaa laakiin hadda dhinac walba horta waa laga tuuraa maxaa yeelay zaxmadiia tiradii ka badatay zaxmadiia tiradii ka badatay weliga marka adiga sida sunnadaaha lagu dadaalaa waa heli kartaa dadkana haddee lama yidhaahdo ansax maahan waxa kale halka meel hadii lasuga waa la isku dhammaanaa moogta meeshaan hadii laisugu yimaado waa la isku baabaca marka tartiib sunnada ogow sunnadaana ku dhaqa qofkii meel kale ka tuurayna hadde wax daliiloo dhahaya ma ansixin lama arko culummada dhan waxay lein waa ansax marka ka leexo laakiin weligaa sunnada inta la bartaa meeshii laga tuuray cabdullahi bn mascuud marka nabigii raadkiisuu qaada wejigiisuu ku aadiyey kii dhagax lagu tuuraayey gacanta bidixdaana wuxuu ku aadiyey kacbadii gacanta midigtaana mina xaggeeda khalaas markaasuu tuuray daad xagga kale ka soo jeesato midigtaa kaaga aadaya kacbada xaggeeda bilcagsii noqonay fajacala wuxuu yeelay cabdulaahi albeyta kacbada can yasaari bidixdiisa wa minanna can yamiinihi uma qaala wuxuu yidhi haadaa meeshaas aan taaganahay maqaamuladii waa nabigii meeshuu istaagay unsilad lagu soo dejiyey calayhi korkiisa suuratulbaqara suuratulbaqara halkaas aan taaganahay waa meeshii uu istaagay nabigii lagu soo dejiyey suuratulbaqara laba shay uu ku tusaa kow wax walba in nabiga looga daydo sala allahu calay wasalam labo suuratulbaqara qur-aanka dhana nabiga lagu soo dejiyey suuratulbaqara muxuu si gaara ugu sheegaa suuratulbaqara axkaamta xajka wax badanaa lagu sheegay wa khaasatan dhagax tuurka waa meesha lagu sheegay dhagax tuurka waa suuradda lagu sheegay wadkurullaha fii ayaamin macduudaati wey dikrigaas dhagax tuurka kowka wadkurullaaha fii ayaamin macduudaat marka waa meeshii dhagax tuurka suuraddii lagu sheegay wey saas u magacaaba ayada saas u magacaaba marka fiqiga cabdullaahi bn mascuud iyo mutaabacada sida uu nabiga ugu dayanaa sala allahu calayh wasalam ayuu ku tusaa arrintaas xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay faa'iide siyaadaha jirta waxay tahay cabdiraxmaan ibnu yaziid annaqaci wiilkiisa muxamed ah moxamed ibnu cabdiraxmaan ibnu yaziid annaqaci aabiis wuxuu ka wariyey siyaado dheeraada xadiidkan oo ah markii uu cabdulaahi bn mascuud dhammeeyey jamratulcaqaba tuuriddeeda wuxuu yidhi allaahuma ajcalhu xajan mabruura wa denban maqfuura uu cabdullahi bn mascuud yidhi allaahuma ajcalhu ilaahu xajkan aan xajinaya ka dhig xajan mabruuran xaj lagu baarinimo sameeyey ilaa xadiid saxiixa nabigu ku yidhi qofka xaj lagu baarinimo sameeyey xajiya dembigiisao dhan waa la dhaafa wax aan janno ahayn alxaju lmabruur laysa lahu ljazaa ila aljanna xajka lagu baarinimo sameeyey wax janno aan ahayn alla kuma abaalmariyo qof markaas cabdullahi mascuud markuu dhammeeyey dhagax tuurkii wuxuu yidhi allahuma ajcalhu xajan mabruura wa denban maqfuura ilaahu xajkayga ka dhig xaj lagu baarinimo sameeyey iyo dembi la dhaafay الحديث السابع والأربعون بعد المئتين رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال وقيري اللهم ارحم المحلقين إله أم حريص كوة تنتحير أو حجيدة حجيدة تنتحيرتا إله أم حريص قالوا وحيرا صحابته walmuqasiriina kuwa gaabiyana u ducee rasuulka ilaahayo kuwa tinta gaabiya ayagana ducada ku dar yaa rasuul allah qaala nabi wuxu uhi allahuma arxam ilmuxalliqiina ilaahow u naxariiso xujayda kuwa tintooda xiira qaaluu waxay yidhahdeen saxaabadu walmuqasiriina yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo kuwa gaabiyana ducada ku dar qaala nabi wuxu uhi walmuqasiriina iyagana allah u naxariiso waa caddahay marka halkaas xiiridda iyo gaabsiga labaduba inay bannaan yihiin maxaa yal nabigu uma duceeyeen kuwa gaabya haddaysan bannaanayn waxaa kaloo cad inaysan isla ajar ekayn islama eka islama eka xukunkanna wuxuu yaallaa waa ragga marka qofka xaj xajina iyo qofka cumraysana labadaba inuu tintiisa gaabiyo ama uu xiro labada mid inuu sameeyaa waajibay ku tahay weliba waana rukni mana ansaxayo camalka hadduusan samayn tan labaadna labadooda waxaa fadli badan inuu xiro maxaa yeelay markii saddexaad ama markii afraada nabigu u duceeyey kuwa gaabiya riwaayadu siday u kala duwan yihiin ma sinna maxaa yeelay xiiriddu waxay tusaydaa tawaaduc iyo isdullayn dheeraad qofka tintiisa xiray isdullaynta uu ilaahay isku dullaynaa cibaadana meesha ugu sarrayda waa alloo la isku dulleeyo qofku inuu ilaahay isku dulleeyo oo u tawaaduco weeye cibaadada macnaheeduba marka cibaadadii meesha ugu dambayday uu gaaray addoonkan ilaahay uuse dhaba iskugu dulleey madaxiisa xiray tan kalena waxay ku tusaydaa inay bannaan tahay in la gaabi karo in la gaabi karo laakiin mar waxaa jirta gaabinta iyo xiidhidda gaabintu fadli badan tahay ragga waa goorma waa qofka mutamatica ah ee cumrada xirta bilaha xajka oo xajkiya ku soo dhow maalan bishii dilxija awalkeediya tag amase iyadoo laba maalin ka tag ka dhimantaa tag waa cumraysane haddaad markaas tinta xiirto xajka maalinta tobnaad tin la xiiro lagugu arki ma marka qofkaas mutamatica ah ee weliba wakti dambe tegay oo xajkii maalmihiisi soo dhow yihiin waxaa u fadli badan inuu gaabsado horena waa usoo mar kaasaasoo fadli maxaa yeelay waxaa la rabaa xajka tin la xiiro in la helo hadduu hadda xiirana hadhow xajkii tin loo heli maa waa una iska marmari sakiinta sida dadkan timaha ilaahay siinoo kale ayagaa sakiinta iska marmarinaya wax kale lagama rabo midda kale dumarka ayaga inay xiiraan maba u bannaanaba dush iska da inay ajarkeelaan maba u bannaana maxaa yeelay tintu waa xibin muhiim ah dumarka waa quruxdoodii dhammeed waxaa ayaga sunno ah oo laga rabaa tinta inay gaabiyaan waana waajib sunno maahan waxaan ula jeedaa dariiqii sharciga ahaa waxaa waajib ku ah inay gaabiyaan gaabintana maahan gaabinta oo ragoo kale tinta saddex qaybood camala laga dhigin qayb walba inta la isku qabto aafooddeeda maqaska lagu jaraa waxaana la jaraa fartaas xibinta ugu korayda qadar le-eg fartaas xibinta ugu korayda qadar le-eg bis saddex qaybooda tinta laga dhiga qaybtaana maqas fooda looga jara qaybta kale laga jara qaybta kale marka madaxiioo dhan waa la jara ma ahan inaan inta qabato laba tin fooda ka jaro waxaas tinjarid lama yidhaah tintoo dhan aa la rabaa in la jaro fartaas foodeeda inta lag xibinta koowaadoo farta intaas qadar le-egaa laga jara marka dumarka ayaga uma yaallo xadiidkaanu gaabinta u gaara ayaga alxadiiu haamin walarbacuun bacda almiatayn xadiidka afartan iyo sideeda laba boqol ka gabaal rawaahu lbukhaariy wa muslim can caaisha radia allahu canhaa bukhaariya muslimaa ka wariyaan caaisho ilaa raadaa ka noqda qaalad waxay tidhi xajajnaa waa xajinay maca nebiyi nabiga la jirkiis sala allahu calayh wasalam saxaabada dhammaan rag iyo dumar way ku dadaaleen nabiga inay la xajiyaan nabiga gadaalkiisna waxay la xaji jireen culummadii saxaabada maxaa yeelay xajku fiqigiisa in qofku aad u fahmo laba shay ay ku xidhantahay inuu cilmi ahaan u barto iyo in marka koobaad la tuso ficil ahaan marka xataa qofkii kitaab kitaabaha ka akhristay oo aan weligiis tegin marka koobaadu tago inuu saxo uma badna wax badanuu qalda marka laakiin hadduu qofku cilmi ahaan u akristo ficil ahaanna meesha u arko khalaas waxba ka qaldami maayaan insha allah oo labada isku darsado marka in culummada lala xajiyo sidaas in qofku ku dadaalo weliba culumma afkay wadaagtaa laakiin qof alla ka baqaya oqoonna leh qof adiga xanta kaaga horaynaya kaas wax ka dheefi mayd waa ku guba waa ku halaaga ee qof aad alla kacabsi ka kororsanayso oo kaaga faa'iiday alla kacabsi iyo dhawrsi iyo cilmi iyo aqoon oo marka xanta dadku xanta halaagta beenta fadhi ku dirirka waxaas kaa celiyo yac kaa yidhaah oo aad taqwo iyo alla kacabsi ka kororsato qofkaasa lala xajiya oo la raaca can caaisha radia allaahu canhaa qaalad waxay tihi xajajnaa waan xajinay maca nebiyi nebiga la jirkiisa sala allahu calayhi wasalam faafadnaa dawaafu ifaadiyaan aadna yowma naxri maalintii xooloqalka waa maalinka tobnaad waa yowmu lxaji اakbar dawaafu ifaadiyaan aadnay afadnaa macnaheedu waxay tahay dufnaa dawaafa lifaada afadnaa dawaafu lifaadihi ayaan dawaafnay yowma naxri maalinkii tobnaad faxaadad way xayshay safiya binti xuyey sawjadii nabiga sala allahu calayh wasalam sawjadii nabiga safiya binti xuyey ayaa waxaa asiibay dhiiggii xaydka faaraada nebiyu nabigaa ka doonay sala allahu calayhi wasalam minhaa safiyo maa yuriidu rajulu ninku wuxuu ka doono min ahli xaaskiisa waxyaalaha laga xishoodo waa in la sarbeeboon carabka lagu ballaadhin marka sidaasay u cabireen caaisha u fiirso faaraada nebiyu nabigaa ka doonay sala allahu calayh wasalam minhaa safiyo maa yuriidu rajulu nin wuxuu ka doono min ahli xaaskiisa maalinka tobnaad haddii la sameeyo acmaasha oo ah dhagaxtuurka xooloqaalka timaxiidhidda ama gaabinta dawaafulifaadaha saxii qofkii lagu lahaa intaas markuu sameeyo qofka xaajiga wax kastoo xajka sababtiis awal xaaraan uga noqday xalaalay u noqdeen xalaalay u noqdeen waxaana ka mid a xaaskiisiaa u xalaal noqon nabiga marka xaaskiisii uu ka doonay waxaa nin xaaskiisa ka doono faqultu waxaan iyay tihi yaa rasuula allah innahaa safiya xaydun xayday qabta rasuulka le safiya xayday qabta qaala nabigu wuxu uhi marka fiiri maxaa dhiman welibaa xadiis kalaa caddaynaya maalinta saddex iyo tobnaaday ahayd maalinka saddex iyo tobnaad oo la yidhaha yowmu nafri haani maalinka tobnaad maxaa la yidhaha yowmu naxri maalinka koob iyo tobnaadna yowm اlqari yowm اlqari waa maalinta sugnaashada lama ogola in la tago maanta koob iyo tobnaad yowm اlqari maanta labiyo tobnaadna yowm nafri اlأwal waa maanta koobaad oo tegidu bannaan tahay maanta saddex iyo tobnaadna yowmu nafri الثaani marka maalinka saddexiyo tobnaad wey marka nabigu uu doonay marka maxaa dhiman maanta saddexiyo tobnaad dhagax haddii la tuurto waxaa dhiman dawaafulwadaac oo kali ah wax kale ma dhimana qofkii awal acmaashii kale dhammaystay wey oo dawaafulifaadii hore u sameeyey markaan saas idhi qaala nabi wuxuu idhi axaabisatunaa hiya oo ma meeshay rabta inay nagu celido macnaheedu waa maxay haddii dawaafulifaadihii aysan dawaafin oo maalan maalinkii tobnaad intaysan dawaafina dhiiggu ku dhac gabadhaas waxay noqonaydaa inay sugto intay ka daahir noqone ilaa gabar dhiig qabtaa masaajid ma gasho ma dawaafi karto uma bannaana inay dawaafo meeshaas waxaa imaana inay sugto intay ka daahir noqoto kadibna intay masjidulxaraamka gasho ay dawaafto qofkii la socdo maxramkeeda ahaa waa waajib inuu suga waa inuu suga intaasma u xabisnaana marka nabigu wuxuu uhi ma meeshay rabto inay nagu celido macnaheedu waa maxay inaan sugno intay ka daahir noqoto oo ay ka dawaafto ma saasay rabtaa wiil axaabisatunaa ma midna celinaydaa hiya iyadu qaaluu waxay idhahdeen yaa rasuula allah innahaa safiyo qad afaadat dawaafulifaadii way dawaaftay yowma naxri maya dawaafulifaadii waa dawaaftay kaas waa rugni taas waxay tusee dawaafulifaada waa rugni lagama tegi karo ma laga tegi karo qaalana wuxuui ukhrijuu baxa marka safra madiinan aadayna taasna maxay tustay dawaafulwadaaca dawaafka la yidhaah oo waajibaadka xajka ka mid ah gabadha xaydka qabta ilaahay waa ka riday ma saarnayo waa laga rugsiy waxaana la mid ah gabadha umusha gabadha umushana waa la mid gabadha xaydka qabta iyo gabadha umusha ah labadaas waa laga riday waajibkaas laakiin dawaafulifaada isaga maya qof laga ridaa lamaad al waa rugni isagu waajib waa ka sii wey wa fii lafdi waxaa ku sugnaa qaala nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam caqraa xalqaa ilaahay ha boqna gooyo ha xiiro adaafad ma dawaaftay yowma naxri caqraa xalqaa maahan habaar habaar maaha waa kelimad halhays carbeed waxay la mid tahay taribad iyo daad taribad yadaaka iyo weylaka iyo weyxaka kelmado oo waxaa jira aan loo isticmaalin macnaha asalkaa oo halhays la yidhaahdo waa kelimad carabtu ay iskaga isticmaasho hadalka markay adkaynayaan asalku waxa weeyaan caqraa ilaahay ha boqna gooyo ama gablan allah ka dhigo asalka kelmadu jacalaha allaahu caaqira ilaahay ha ka dhigo gablan kelmadda asalkeedu waa saas jacalaha allaahu caaqira laa talid xalqaana xallaqa allaahu shacraha ilaahay tinta ha ka xidho tinta qof goorma qofka laga xidhaa qof sakaraaday wey qof sakaraaday wey qof tin laga xidha marka laakiin hadda macnahaas ma loola jeeda hadalkaa lagu adkeeya wa fii lafdin waxaa ku sugnaa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam caqraa xalqa war allaha boqna gooyoo xiidhe addaafad miyay dawaaftay yowma naxri qiila waxaa la nacam waa dawaaftay qaalana wuxuu yidhi famfiri bax marka famfiri waxa way soco madiinaa loo safraay nakeen wey marka gabadha oo dawaaful wadaaca laga cafiyey waa gabadha xaydka qabta iyo gabadha umusha labadaas wey labadaas wey waxay kala tusaa dawaaful wadaaca dadka kale waajibuu ku yahay wuxuu kala tusaa dawaaful ifaadaha asaga marna lagama tegi karo qof ka tegi karaa ma jiro qof ka tegi karaa wuxuu kala tusaa gabar xayd qabta ninkeeda waa ka xaaraan inuu u galmoodo waa ka xaaraan wey wuxuu kala tusaa haddii acmaashii afartayadoon sheegnay maalinta yowmu naxri la sameeyo ninka xaaskiisu waa u xalaal alxadiiu taasi والأربعuن baعd المiئتين xadiiثka aفartan iyo sagaل laba bqل ka gada rwaaه الbخaaرiي ومسلم bخaariya mسلimaa ka wariyaan عan cabdاللaahi بن cabاasi رaضي الله canهuma qaaلa cabdاللahi بن cabاas wuxuu yidhi umir النaasu dadka waxaa la amray صaxaabi markuu yidhah umir النaasu ama umirna waxa amray waa nabiga riwaayadaha gabana isagoo xadiiثka rafcigiisu sariixiihu ku soo arooray marka saxaabigu siiqadaasoo kale yidhaah cidda amartay oo saxaabada amarka ay ka qaadan jireen waa nabiga nabiga amray wey macnihiisu markaa xadiiska waxaa la idhaha lahu xukmu raf xadiiskan oo kale marka waa la lahu xukmu raf umira naasu dadka waxaa la amray an yakuuna inuu noqdo aakhiru cahdihim waqtigooda marka ugu dambayda bilbeyti kacbada qof kasta oo soo xajiya waqtiga ugu dambeeyuu maka ka tegaa waa inuu dawaaf ka sameeyo waqtiga ugu dambeeya magaalada haddaad dana ka leedahay danahaad dhammaysane lama ogola inta tira dawaaful wadaacaan dawaafay kadibaan danahayga gudana maya lama ogola magaalada waxaa dan kaleeda ka dhammayso marka ugu dambayda inta dawaafto horay u dhaqaaji adoo socda waxay yidhaahdeen saad qofku meel wadada waa ka sii gadan kara laakiin maya leexleexasho iyo magaaladan ka danaysaa maya laakiin hadda marar badan dadka xujayda ayagu khiyaar male waxaa la leeyahay soo dawaafa waa la idhin qaadaa qofku isagu inta gaari iska wato iskama safri karo war soo dawaaf dawaaful wadaaci waxaa dhacda in lagu yidhaahdo soo dawaaf saakin galabta waa lagu qaadaa casirkiiyaad imaanaya abuurkaas kor aa lagu leeyahy abuurkeed iska kore mar waa dege mar waa iska dhex orde caawa lix saac in lagu qaada dhaca intaas aad joogtay intaas adiga khiyaar mali hadaad tidhaada haddeeraan ku laabaa dawaafkii si aan marka ugu dambayda u noqdo baabuurkaa kaa tegi hadhowna intii oo kale un baa lagugu celi doonaa cidna gaari gaara ku siini marka khiyaar malihi intaasu dhib male intaasoo kale wax dhiba male laakiin maalan mararka gabal waxaa dhaca soo dawaaf aa lagu leeyay waa lagu qaadaa waa soo dawaafe waa imaane waa lagu waayaalina meel lagugu qaado waa la waayey markaas maxaad samayne caawo iska hoyatay marka berriyaa la hela diyaarad maya waa ku laabane dawaafka kaas ma dhici karto inuu kuwaasa waa ku laabane haddaad hoyatood baaqato dawaafkiiaad ku laabane markaad baxayd laakiin haddaadan hoyan ee meesha adiga maxbuus ku taha halkaasaad fadhidaa derbiga waa lagu qaadayo fadhi waa lagu qaadayo fadhi waa fadhida waxaa dhacdayna shan sac lix sac siddeed saacaad fadhi adiga taas khiyaar ma lihid maxbuusaad wax kaa wax culaysana adiga kaagama jiro arrintaas wax culays kuma sa laakiin qofka markuu asagu khiyaar leeyahay ta dawaafo inuu baxaa laga raba sidaas way sida asalka ta dawaafo inuu dhaqaajiyaa la raba oo uusan meesha joogin sidaasaa asal umiranaasu dadka waxaa la amray an yakuuna aakhiru caadim waqtigooda ugu dambeeya inuu noqdo bilbeyti kacbada ilaa annahu shaaniye khufifa waa laga fududeeyey can ilmar'ati haweenayda alxaa'idi ee xaydka qabta haweenta xaydka qabta waa laga fududeeyey taas waxay tusee dadka kale waajib inuu ku yahay maxaa yal hadduusan awal waajib ahayn takfiif iyo fududayn looma baahdeen marka dadka kale waa mu-akad waa waajib adag wey qofkii ka tagana neefaa laga raba inuu qalo kacbadaana lagu qalaa macnaa waxaan xaramka lagu qalaa ula jeeda xaramka ayaa lagu qalaa ee meel kaleeto ma ku ansaxay qofkii dawaafur wadaacaas ka tegey oo aan ahayn gabar xayd qabta iyo gabar umul ah الحديث الخمسون بعد المئتين رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر وغيري استأذن, عب استأذن العباس ابن عبد المطلب عباس بن عبد المطلب أيا إذن كد البضي رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم أن يبيت إنه كوهيدو كبريو بمكة مقالة مكة ليالي من حبينة منه min ajli siqaayati waraamintiisa darteed inuu ugu hoydo fa aadinaa waa u fasaxay nabigu lahu cabbaas habeenka koob iyo tobnaad waa waajib qof kastoo xaaji a mina inuu ku hoydo habeenka koob iyo tobnaad maantii tobnaad acmaashii weyneedaa la sameeyey waxaa lagaa rabaa habeenka koob iyo tobnaad inaad mina ku hoyataa waa waajib habeenka labiyo tobnaad inaad mino ku hoyataana waa waajib maanta labiyo tobnaad markaad tuurato jamratuluulaa jamratulwusdaa jamratulcaqaba saddexda dhagaxa lagu tuuro markaad tuurato intaan qoraxdu dhicin inaad iska tagtaa kuu bannaan oo aad tidha anugu xaj halkaasaan ku dhammeeyey faman tacajala fii yowmayni falaa ifma calayh maantii koob iyo tobnaad iyo maantii labiyo tobnaadaad tuuratay labadaas qofkii ku degdega wax dembiya korkiisa ma ahanin xajna waa u dhammaa waman ta'akhara falaa ifma calayh qoraxdu hadday kuugu dhacdo odoo mino jooga waa waajib khiyaar merid ma tegi karta habeenka saddex-iyo tobnaad haddaad hadda marka hor iska dooratayna waaba waajib oo waa joogtaaba marka habeenada mina waa saddexdaas layaaliin mina waa koob iyo tobnaad labiyo tobnaad iyo qofkaan tacajulin saddex-iyo tobnaad habeenadaas minaa la yska rabaa waa waajib qofka ka taga neefaa laga raba dadka gabala huteeladooda iska seexda waa qaldaynhi waa qaldaynhi weliba habeenka ugu daran ma taqaan waa habeenka koob iyo tobnaad dadku waxa weeye yowmulxaji akbar maanta tobnaaday aad u daalayaan carafo uu ka soo lugayey qofku habeenkii dhagax meeshaanoo mustalifuu soo seexday oo qaylada iyo sawaxanka qof hurdaya uu yaryahay dhagax tuurkiiuu galay luguu ku aaday xaramkii lama arko gaari waa dawaafay sacyuu sameeyey waxaa dhacdaa sacyigaas inuu casirkii ku gaaro mararka gabal zaxmad daraaddeed markaas aad ayaa dadku u daalayaa qofkii awal karti lahaayaaba daalayaba marka dadaa markaasoo kale inta huteelada tagaanay sexdaana waagu ugu baryaa waajibay ka tageen aw waxaad u dhibtood waa kasaartay marka daalkaagaas waa lagu safraa waa wax yare dadka dadka dhan waa daallan yihiin adugu aad waxa weeyaan dadka uga lidataa dadka o dhan waa daallan yihin laakiin waa sabraayaan dadku waa la sabraa marka ta la tago aamino la tagaa soomaalida haddeer meesha ay degaan marka xajka la joogo ma ahan mina waa musdelif sababtuna waxa ay tahay dhulka mina waa dhul xadidan waa dhul xadidan xujaydii muslimiintana ilaahaa badiyey ma dhulkiiya la kala jiida sida laastigii waa la dejiyey dawladdan halkaan deg tanna halkaan deg tanna halkaan deg waa buuxsanta mina waa buuxsanta hadday buuxsantay culammada muslimiintu waxay yidhaahdeen meesha ugu dhow oo mashaacirta ka mid ah la dejina qofka musdelifa ku dhegan ayadaa la dejiyey marka musdelifa mina ku dhegane ayadaa la dejiyey meeshaadaasaa tegayda waana ansaxay yidhahdeen culmo qofkii haddee asagu iska karti badan dad waxaa jira dhallinyara oo aan markaas iyagu ka aqoonna uleh xaji jiray masaajidka waxay iska tegi kareen masjidulkhayf oo toddobaatan nabi ku tukatay dhagax tuurkana geeska uga yaalla qolo gaaro iyo dawlad gaaro iskalena aan la araga muslimku iska leeyahay cid kuu diidayda aan la arag waa tegi karta laakiin dadka dadka culus wada dadka da-da ah ma awoodaan masjidkaas ma awoodaan waxaa dhacdaa masjidka inta tagto in waagu kuugu baryo adoon dhinaca dhulka dhigin meelaad dhigta inta weyn laakiin dhallinyaro waxba ka bii maayo oo iska fadhiisan karaa sag haba dhib weyn ma hayso marka dadka culus iyo dadka wada iyo haddii culays yimaad idaa daaqa almru itasac ciriiri markuu yimaad fudayd ah sharcigu sameeya yuriidu اllaahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra ilaahay fudaydu idinla rabaa culays ilahay idin lama rabo marka mar haddii culays yimid meesha ugu dhow hala degayaa meeshaas habeenka iska xaadiri marka hadhihin adugu waxa weyn ha sii faraq dheeraysa qaar markay yidhahdeen tanuba awalaysan min ahayn ee hoteelka iska dega yaa ku yidhi ma adigaa mufti noqda mujtahid inaad tahay adiga waxaa la rabaa inaad culummada la socoto masalada meeshay ka uga hadleen marka fiiri waajibkaas qof walbaa laga rabi cabaas ibnu cabdilmuطalib nabiga adeerkiis xujaydu waraabi jiray zamsamka maaha in tubadan iska socota ceel wadaan laga soo bixinayuu ahaa marka asagaa inta wadaan ku shubo uu danarka meelaha xujaydu ka cabaayaan uu ku shubi jiray marka haddii uu ku hoydo mina ee xujaydiya oomi markaasuu yidhi rasuulka alla xujaydan waraabina habeenkii o dhan ceelkan dhula ceelkaasaan macnaha biyaha ka soo bixina ee ii fasax inaan habeenka anugu ka ruqsaysanahay oo aan waajibkaasu isaarnayn waa ruqseeyey nabigu sala allahu alay slm wakadaalika waxaa nabigu ruqseeyey kuwa xoolaha ilaaliya waa ruqseeyey iyagana nabiga sala allahu alay slm kuwa xoolaha ilaaliya waxaa ku sugan sunanka abu daawuudka iyo ibnu maaja iyo tirmidiga nabigu waa u ruqseeyey xoola jirayaalka hooyashadii waa ka ruqseeyey weliba dhagax tuurkana waa loo fududeeyey oo nabiga wuxuu u ruqseeyey an yarmuu yowman wayada-u yowma inay maalin tuurtaan maalinna ka tagaan taasna waxaa sii fasiraya xadiidka nasaa-iga uu wariyey oo nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi yarmuuna yowma naxri maalinta tobnaad ay tuuranayaan wayarmuna wayarmuuna alyowmayn alladayni bacdahu yajmacuunahumaa fii axadihimaa labada maalin oo ka dambayda waa maanta koob iyo tobnaad iyo labiyo tobnaadka mid ka mid ahay iskugu geynayaan oo jamcu taqdiimay samaynayaan oo maanta koob iyo tobnaad meeshii dadku ay meel walba saddex toddoba dhagax ku tuuraayeen saddexda meelood ayaga meeshiiba afar iyo toban dhagaxay ku tuurayeen afartan iyo laba dhagaxay tuuraay maanta koob iyo tobnaad marka waxay tuurteen maantii koob iyo tobnaadoo la joogo iyo maantii labiyo tobnaad ay soo hormariyeen hadday rabaanna jamcu ta'khiiray samaynayaan maanta koob iyo tobnaad imaamayaan xoolahooday jiranayaan xoolahooday ilaashanayaan maalinka labiyo tobnaada intay yimaadaanay jamcu ta'khiir samaynayaanay afartan iyo laba dhagax tuuraya labadaba khiyaaru u sii nabigu maanta damboo saddex iyo tobnaadna maalinkaasna waa tuuranayaanoo meeshiiba toddobaay ku tuurayaan koob iyo labaatan dhagaxay tuurayaan marka hal maalinay maqnaanayaan wey hal maalinay maqnaan xadiiskaas nasaa-i wari waana saxiix isaguna marka dadka la ruqseeyey waa dadka xujayda waraabiya iyo xoolo jirayaalka shaaficiyadu waxay yidhaahdeen qofkii xoola ka dayac maayaan oo dhan waa saas wakadaalika sidoo kale waxaa ah qofka qof jiran rogrogaya ee isbitaalkii la yaalla ilaa dadaa dhaawacma dadaa dhib ku yimaad qofaa isbitaalkii ku yaal waa dayacma adigana ruqsaatay shaaficiyadu waa ku daran halkaas waa raacsiya marka maadaama uu yidhi idan dalbaday cabbaas oo la idmay nabigu uu dadka xoolo jirayaalkaa ruqseeyey ruqsada maxaa ka soo horjeeda casiimo casiimadu waa waajib halkaasaa ay ku caddahay hooyashada mina saddexda habeen lagu hoyaa ama labada inay waajibta maxaa ihaha ruqsa looma baadin hadday marka horeba sunnata ruqsa waxaa ka soo horjeeda casiima oo waajiba can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhumaa qaala cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi ista'dana alcabaas ibnu cabdilmualib cabaas ibnu cabdimudaliba idan ka dalbaday rasuulalahi sala allahu calayh wasalam an yabiita inuu ku hoydo bimakata layaaliya mina habeennada mina min ajli siqaayati waraabintiisa daraaddeed oo xujayda waraabinaa fa'adina lahu nabigu waa u fasaxay oo waa u idmay alxadiiث alxaadi wاlhamsuun bacda almiatayn wa canhu can cabdillaahi bni cumara qaala cabdullahi bn cumar wuxuu yidhi jamaca nabiyu nabigu waa jamciyey sala allahu calayh wasalam bayna almaqribi waalcishaa maqribka iyo ceshaha bijamcin musdelifu ku jamciyey jamcin waa musdelifa maxaa loogu baxshay ilaahay yaqaan xaafidku culummada waxay sheegeen uu yidhi waa meeshii aadam iyo xawaa ay ku kulmeen halkaasay isku arkeen marka jamca la yidhaahdaa waa musdelifa waa musdelifa marka waxa loogu baxshay rabbiyaa garanaya saas culummadu waa sheegeen fatxulbaarigana saasaa ku taa marka fiiri maalinta sagaalaad oo carafo la joogo qoraxdu markay dhacdo carafo maqrib laguma tukado nabigu kuma tukan sala allahu calay wasalam wuxuu sameeyey ta'khiir maqribkii dibuu u dhigay wuxuu niyeystay caawa inuu eshaa ku daro saasuu niyeystay waad socday suu dheelmanayay markuu musdelifo tegey markaasuu maqribkiioo saddex ragcaa uu tukaday eshihiina waa ku daro laba ragca jamaca nebigu nebigu waa jamciyey sala allahu calayh wasalam bayna almaqribi maqribka iyo walcishaai cishaa bijamcin musdelifuu ku jamciyey likulli waaxidatin mid kastoo minhumaa labadooda ka mid a iqaamatun aqina u sugnaatay mid kasta waa la aqimay xadiiskan cabdullahi bn cumar wuxuu sheegaa mid walba in loo aqimay laakiin xadiiska dheer ee jaabir bni cabdillaah ee saxiixulmuslimka wuxuu sheegayaa hal adin labadooda in loo adimay isku dar marka sunnadu waxa ay tahay in marka hore la adibo marka la tago meesha haddana la aqimo maqribkii oo saddex ragcaa la tukado jamaacana lagu tukado kadibna la aqimo lama sunnaysan karo waa in la aqimo eshiioo laba ragcana lagu daro marka mid walba aqinay leedahay adin ka wada horeeyo hal adinana waa leeyihi sidaasaa xadiiska jaabir ee saxiixulmuslimka uu caddayna walam yusabix ma sunnaysan nabiga nabigu ma sunnaysan walaa calaa iri waaxidatin minhumaa labadooda mid ka mida gadaalkood maqribka markuu tukaday sunno ma tukan markuu ceshaha tukadayna sunno ma tukan bal habeenkaas xataa salaatuley inuu tukaday nabiga lagama soo rarin maxaa yeelay maantao dhan waa taagnaa berrina waxaa sugaya yowmulxaji alabar waxaa u baahan yahay qofka xaajiga habeenkaas inuu nasto habeenkaas marka sunnada nabiga waxay tahay carafo markaad ka soo tagto inaadan maqrib tukan oo aad dib u soo dhigto markaad musdelifo timaadna cunto raadinna laguma mashquulo dhagaxna lama raadiyo meeshaan ayada dhama wada dhagaxa ee waxaa la sameeya saas markaad u soo istaagto waa la addimaa jamaaco aana lala tukadaa kaliga lama tukado waa la addimaa waa la aqimaa maqribkoo saddex ragcaa la tukadaa waa la aqimaa eshaha oo laba ragcaha la tukadaa kadibna deg degaa loo seexdaa waa la nastaa berriya waxaa kuu sugaya yowmulxaji alakbar hawl adagaa kuu taalla dacaa meelaha dhagax raadin ku wareerto berriyaad ka hari doontaa waalka iyo dadka cibaadaysaah wallahu subxaanaه wa tacaala aclam salى اllah wslm wbaaraka calى nabiyina mxamed